sidaan ogsoonnahay waxaynu ku jirnay bishii aanu soo dhaafnay zakadii run-aantii dadku ay si qasab ah lacaga baada ay ku qaadayeen oo dadku ay ku qasbayeen oo lacaga oo ay ku tilmaameen in ilaah darti loogu jihaadayo dadka ay ku qasbayeen oo si zambila oo cabsigelinaya iyaga ay hore ugu qaadayeen baadaas dadkii waxay noo sheegayaan in ciidamaduba ay soo daaheen oo waxaad dareemaysaaba in ummad u baahneed in laga xureeyo culeys dul saarnaa in loo tagay deegaanada rur-aantii inta badan iyagu shacabka ay ku amrayaan in wadooyinka la gooyo waa dhanka beriira awdeeglaya janaale dhanka hadda ciidamada ay u ruqaansadeen rur-aantii inta badan meelaha iyaga ay fari lahaayeen degmada balcad ciidankii kasoo dhaqaaqay ciidamadii degmada afgoya kasoo dhaqaaqay ee hadda gacanta ku haya waxa ay farayaanna waxay noqonaysaa hadal un in laga maqlo oo laga aamuso waayo shacabkii waxa ay dareemeen dhibaatada dadka ay ku hayaan kooxahaas nabaddiidku awaamirta kasoo baxaysa ma ahan maalmahan dambe mid sidii hore u dhaqan gasha laakiin minallaahi aba hadda roob noogu imaaday oo roobkii deerta ayaa noo bilowday howlgalkii intiisa badanna hadda waxaa hasadgeliyay roobkaas weeyaan iyadoo maalmihii dambena wax ka gedisan howlgalka hadda sida uu ku socdana laga arrinsanayay maamulada degmooyinka iyo saraakiisha sarsare ee ciidamada xooga dalka si aan looga harinba roobka dartiisa kooxa nabadiisa